guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa ay si toosa uga daahfurayaan colaha diiwaangelinta dadweynaha ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug munaasabad ballaaran oo ka dhacaysa gudaha xarunta dowladda hoose ee dhuusamareeb ayaa la qorsheynayaa in halkaasi uu uga qayb galo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye oo daahfuri doono ololaha diiwaangelinta dadweynaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug guddiga oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn uga shaqaynayey sidii salka loogu dhigi lahaa in la bilaabo diiwaangelinta dadweynaha dhuusamareeb ayaa asteeyey xarumo dhowr ah oo bulshada magaalada dhuusamareeb ay aadi karaan si halkaas ay si toosa isaga diiwaangeliyaan waxaana goobaha ka mid ah xarumaha kala duwan ee shanta xaafadood ee magaalada dhuusamareeb oo bulshada ku nool xaafadahaasi ay tegi karaan si ay isaga diiwaangeliyaan halkaas oo ay ku sugan yihiin shaqaalaha loogu talagalay diiwaangelinta dadweynaha ee guddigu kol hore uu tababarka ugu soo xiray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug magaalada dhuusamareeb waxaa bilihii lasoo dhaafay si weyn uga socday diyaar garowga ku aadan diiwaangelinta dadweynaha oo maanta bilaabanaysa arrintaasi ayaana inta badan bulshada dhuusamareeb soo dhoweeyeen waxaana loo arkaa tallaabo hore loo qaaday oo ku aadan dowladnimada iyo in bulshadu ay ka qayb qaataan doorashooyinka dalka ka dhacaya oo ay ugu horeeyaan kuwa golaha deegaanka